You're with SBS Radio.
ururkayga ururkan waxaa la yidhahdaa somali female association peace prosperity and progress for all somalis in australia and world wide marka ururka magaciisa waxaa weeye astaamaha uu leeyahay ayuu ku howlgalaa een, muxuu hayeeta inay ka sha- inuu ururku u halgamo xagga nabadda xagga barwaaqaynta xagga horumarka xagga cilmiga iyo een, waxbarashada ayaa ururku u qaabsan yahay qaabkii loo qaabeeyeyna caynkaasu ahaa Een, isagiibuna hadda arrimahaas oo dhan buu u halgamahayaa nabaduu u halgamahayaa barwaaqayntuu u halgamahayaa horumarkuu u halgamahayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nooshahay meel kastoo ay ku nooshahay ayuu u halgamahayaa ururku wuxuuna doonayaa inuu gaaro codkiisa iyo magaciisuba inuu gaaro oo adduunka adduunkuna uu xataa ka shidal qaato adduunkan xataa la hadalayo waxaan leenahay adduunku waa inuu helaa relax nabad waa inuu helaa nabad lagu nasto adduunka waa in laga helo maahan adduunku inuu ku jiro maalin walbaba magaranaysaa dagaal iyo qaylo iyo qarab iyo magaranaysaa dhimasho in lagu jiro maahan markaan usoo degdegnayna dalka yagii ayaanu la hadalaa waxaanu nidhahnaa een, nabaddu waa barwaaqo nabaddu waa wax soo saar nabaddu waa tacliin nabaddu waa istareex nabaddu waa hurdo nabaddu waa istareex nabaddu waa reer abuur waayo meeshii nabadu taalla ayaa reer lagu abuuraa oo guur ka dhacaa oo ciyaaro ka dhacdaa oo wanaag ka dhashaa halkarta barnaamijka maanta halkan aad ku qabanaysaan fiye aa barnaamijka meeshaan maanta ku qabanayna waxaa weeyaan een, waxaa la yidhaahdaa xagga ingiriiska haddii lagu lagu sharaxo waa annual general meeting and financial statement waxaa weeye warbixin sanadeedkii kulankii sanadka weeyaan iyo ka xisaabtanka financial wixiina soo galay wixii naga baxay iyo wixii noo haray inaanu u sheegno muxuu ahayeete ururka inaanu u sheegno gabdhaha soomaaliyeed inaan la socodsiino inaan isagoo daabacan u u qaybino oon ar- ay arkaan waxaanu haysano arintu say run u tahay een, ee, yaanu yaanu ugu talagalnay aan ku qancinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan gabdhaha soomaaliyeed dareenkooda inaanu aruurino oo gabar walba wixii ra'yi oo ay wado inaanu ka aruurino buugga ku qorno een, muxuu ahaayeeto een, gabdhaha yaryar ururkan waxaa weeye gabar yar iyo gabar weyn iyo hooyo waa magaciisi wataa soomaali female tii caawa dhalataa ku jirta soomaali female association haddii la yidhaahdo gabadha caawa dhalatay way ku jirtaa mimbar bay ka tahay Een, sidaas darteed waxaanu saadaalinaynaa horumarka haweenka horumarka gabdhaha soomaaliyeed een, mustaqbalkooda ka qayb qaadashada wadanka ay cayn kasta uu yahay hadday tahay maamul hadday tahay howlqabad hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay technology iyo cilmiyada sare oo la barto waxaanu doonaynaa gabdhuhu inta ragguba uu isku cadcaysanhaya qabiil iyo waxaas gabdhuhu inay bartaan arrimaha la yidhaha technology inay bartaan maraakiibta badmareen inay noqdaan kalluunka inay aruuriyaan barwaaqeeyaan macdanta inay bartaan baasiinka inay bartaan waalidkana waxaan ka codsanaynaa gabadhii waalidkii waxhaysta inuu gabadhiisa saa wax u baro oo hawo ku abuuro oo uu yidhaahdo gabadhayda waxaan doonayaa maanta inaad noqoto gabdhaha dahabka baara dahabka gabdhaha baara inaad noqoto gabdhuhu waa inay dahabka baaraan macdinta waa inay sameeyaan dhisaynka guryaha dhisidooda waa inay ka qayb galaan shidadka qaabka loo sameynayo waa inay ka qayb galaan Een, muxuu ahaayeeto een, diyaaradaha waa inay wax ka wadaan maraakiibta waa inay wax ka wadaan shiidaalka waa inay bartaan ma ahan in garanaysa ragga iyagu wuxuu isku ku wareegaray muxuu ahate qabiil iyo muxuu ahate xintan iyo nin nin daba ordahaye iyo chelsea raggii way ku hartay gabdhaha waxaanu doonaynaa inta iyagu isku maqan yihiin inay gabdhuhu tacliimaan ha inay gabdhuhu tacliimaan oo ma garanaysaa ay een, ay bartaan hawo weyn inay gabdhuhu yeeshaan administrationka lacagaha waa meelaha ay aada ugu sii habboon yihiin economically waa meelahay ku habboon yihiin commercial waa meelahay ku habboon yihiin een, mathematically waa meelahay ku habboon yihiin een, scientific and science waa waxyahay ku habboon yihiin waa tacliinta loo baahan yahay gabdhuhu inay aada uga takhalusaan sababtay tahay wax kasta oo lasoo saaro sayniska lagu soo saara Waa gartay.
ha Laba iyo toban- measurement baa lagu soo saaraa laba iyo tobankii bilood oo maxaa inii hagaagay hadda maxaa inii qabsadaan urur ahaan labiyo tobankii bilood alxamdulilaahi waxaa noo hagaageen een, muxuu ahaye waxaanu ka hadalnaa oonu isku keenaa conflicts inuusan ka dhicin in gabdhuhu magaranaysaa ilmahooda ay ku dadaalaan oo waxbarashadooda iyo adaabtooda asluubtooda inay gabdhuhu daba taagan yihiin sababto ay tahay muxuu ahaye t- een, raasamaalku waa ilmaha ilmaha hagaaga weeye raasamaalku waayo waalidku wuxuu ku dhimanhayaa oo ku ku dhabarjabahayaa waa ilmaha ilmuhu marka waxaa loo baahan yahay mustaqbal wanaagsan inay helaan waalidku waxaa loo baahan yahay ilmahooda inay xataa ay ay ku encouragement gareeyaan oo ay ku garanaysaa een, ku hanuuniyaan ilmahaasu inuu noqonahayo muxuu ahaaye t- injineeri kuwa guryaha dhisa kuwa maraakiibta een, een, dhisa kuwa warshadaha iyo baabuurta soo saara kuwa magaranaysa een, een, cirka du- du- dunida cirka degtay oo kale inay noqdaan baa loo baahan yahay hooyooyinku inay ku inkaraj gareeyaan aabbuhuna waa inuu taas usoo jeesto waa adduunka waxaa la yidhaahdaa isbedel wadanka iyo dadka iyo waa inuu isbedelo maahan inuu meesha taagnaado oo ay ka sheekeeyaan hebel baa xoolo lahaan jiray hebel baa saan ahaan jiray hebel baa xaggeer ha nooy adduunku waxa weeye isbedel horsocod buu leeyahay maxaa isbedelay maanan arki jirin diyaarada duulahaya oo garanaysa iyo telefoon halkan inta laga dira halkii lala hadlaayo t v halkan laga dirhayo waxaasoo dhan waa technology hadda yimid oo cusub weeye waa inay ka qayb qaataan technologyga jira oo cusub waa inay soo saaraan inventors waa inay noqdaan dad wax soo saaray new inventors new methods waa inay soo saaraan waa gartay waxaad tiri waxyaalaha aad qabataan waxaa ka mid a inaad heshiisiisaan faamilku markuu isqabsado aabbaha iyo hooyada iyo sidee u heshiisaan maxaase la isku qabsadaa inta badan waa heshiisiinaa waxaanu ku heshiisiinaa muxuu ahayd waxaa laisku qabsan karaya maamulka guriga laisku qabsan karaa iyo korriinka ilmaha koritaanka ilmaha aabuhu senbury mostly waa maqan yahay Eh, seven days baa laga yaabaa inuu maqan yahay habeenkii markuu yimaado inuu seexdaa laga yaabaa gabadhu waa daalan tahay wax bedelay u baahanta Eh, muxuu ahaye relax bay u baahanta Eh, muxuu ahaye marka waxaanu dhahana caawiya gabdhaha gabdhaha in la caawiyo weeye hadda inta ii maqlaysaana waa inay hadalkayga qaadato sababtay tahay gabadhu is waa la dhalay isaga weligiis in markii la dhalay iyo hadda in la koriyo ma aha waa inuu ilmaha ka koriyo waa inuu dareemo isbedel in wadankii ka- uu dhacay maantayto oo maantayto ay tahay qof iyo qof tartan maxay tahay wax laysla qabto kaalmayn helbi baa la yidhaha helbier and helbi hand by hand helping waa in lays caawino marka waanu u sheegnaa ragga gabdhahana waana celin weyn baan siiyaa waxaan idhahnaa gabadh yahayto caruurtan aabba la-aan ma dhaqnaan karto aabbay u baahan yihiin codkiisay jecel yihiin ma garato okay ninkaaga dhunko asaguna waa inuu ku dhunkado war adiguna gabadha dhunko markaad gura ka baxayso markaad soo gelaysana dhunko gabadhuna waa sidoo kale waa inay dhunkato ninkeeda waa gartay ragga qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhahaan haweenka waftigooda facebook iyo telefoonba mashquul ku yihiin oo caruurtiiba waa waa waa iyo hawshii waaba seegeenba isagiina labaiyo toban saacad u tag soo saareen way dhici kartaa taas waa wax dhaca weeye facebooka waa la wada arkay in lagu fooraro anaa maayaha kan maa- saa ugu fooraro oo awal hore maba arki jira aniga laftigayga yaa markhaati furaya in lagu fooraro waa wax dhici karahaya weeye laguna hilmaamo dabkii iyo ilmihii labada waa lagu hilmaami karaa Een, muxuu ahaye hade waa xaalad adduuna socota weeye marna waa loo baahan yaho gabadha haddaan ninkeeda ag joogin haddii ninkeeda ag joogi lahaa oo isagu isagaa facebook u noqon lahaa oo hablaaye la qosli lahaa la ciyaari lahaa ilmaha magaranaysa la waxayn lahaa facebook buu u noqon lahaa isaga unbay qabatimi lahay marka waxay ka dhiganaysaa wehel booskiisiiba buu galayba marka waxaa weeye een- een, eh, sidii raggu wuxuu rag ku yahay administrationka haweenka sen beri inuu garanaysaa isagu abuuro jacaylka inuu jacayl abuur noqdo oo gabadha u joogo oo la sheekeeyo oo heblaya macaan yidhaahdo markaas waa wa- way way hilmaamaysaa baa laga yaabaa facebook iyo hilmaanta laga yaaba isaga jacaylkiisa sii sii badsato inay sii badsato ilmaha laftigooda waa jecel yihiin waalidka isjecel baa ilmuhu jecel yihiin waalidku hadduu is- magaranaysa isku dhow yahay wada sheekaysanayo ilmuhu waa jeclaanayaan aabbahay jeclaanayaan hadduu hooyadood jecel yahay way jeclaanayaan hooyada way jeclaanayaan hadday aabbahood jeceshahay ilmaha laftigooda jacaylka waalidka ee la wareegahaya Waa gartay.
ha halkaasna waxaa waalidku ka helaya xushmo ilmihii xushmeeyaan oy ka dambeeyaan waa gartay tan u dambeysa een, wadankii sida howluhu u socdaan iyo soomaaliya iyo see u aragtaa adoo soo gaabina Een, muxuu ahay tusirili wadankii hadda waa soo fiicnaanaya alxamdulilaahi Een, waxaan rajaynaynaa wadanka iyagu inuu noqdo wadanka keliyeeta ee ma garanaysaa adduunyadu jeclaato inuu yahay waana la jecel yahay runtii laakiin kala daadsanaan baa inugu inugu inugu jirta Een, muxuu ahaye to een, gabdhaha soomaaliyeedna insha allah waxaanu ku abaabili doonaa in ma garanaysaa een, dadku markay wadan leeyihiin bay sharaf leeyihiin wadan markay leeyihiin bay sharaf leeyihiin inay gabdhuhu ay gar- garanaysaa ay ka baxaan ragga ay isku diraya hadda waxaan dareemay gabdhuhu qaarkood in ragga isku diraan bal meesha ka maslixi lahaayeen ragga in laysku maslaxaa loo baahan yahay in la yidhahda hebel doqon ha ku noqon walaalkaa garabkaagii weeye wadankeenu inuu inoo badbaadaan u baahannahay wadatashi baa loo baahan yahay waxqabad baa loo baahan yahay is-ictiraaf iyo xushmad iyo qadarin baa loo baahan yahay in laysqadariyo adiga in lagu qadariyaa rabtaa adna waad qadarisaa qadarin qadarin bay dhashaa ummadaha kalena markaas wayna qadarinhayaan waayo inagayna koobiyeynhayaan sidayna isku nahay marka haddii koobigeenu wanaagsanaado insha allahu wadan barwaaqo oo waxaynu haysanaa wax walba leh wax walba leh ma til tilmaami kara laakiin wax walba wax naga maqan ma leh sidaas awgeed waxaa weeye in ilaahay ina tusoona waa u baahan nahay ilaahuna tus waa u baahan nahay wadankeena wanaagiisa iyo iyo nicmadiisa inaynu aragno waayo cilmigaa inaga maqan waa inaan technologyga baranno weeye wadankeena shidaalkiisa biyihiisa macdantiisa beerihiisa biyihiisa biyo xireenadiisa waa inaan baranno weye biyo xireenadiisa guryaha biyuhu fariisanaya tuubooyinka dhulka la geliya inaan baranno weeye oo magaranaysa aynu gelino waa inaan wadankeena u fakerno weeye maahan inagu inaan isku fakerno maaha inagu inaan isku fakerno ma aha waa inaan wadanka u fakerno xush wadankeena dadkeena soo koraya dhalashaan dhalaynan waa inay naga dhaxlaan dal dhisan oo ay leeyihiin waa inay naga dhaxlaan hantida la leeyahay wax walba ka wanaagsanta jiritaan weeye wadanka waa in magaranaysaa nacadiisa la beerto xoolaha waa in magaranaysa xirmooyin loo sameeyo waraago iyo biyo loo sameeyo baraaga loo sameeyo dhurwaaga laga celiyo dhallinyaradan dugaagas noqonaysa oo sii socotana waa in la soo celiyo oo iyadana wax loo sheega dhallinyara adiguna haddaad imaqlayso wadanku wadankaagii weeye ku istareex ku guurso nabadee wadanka dadkaagana ha dilin sideed noqotay maxoola alla kaa dhigay waa inaad wadankiina garataan a dadkiina waa inaynan dilin maxaa dadkiin dadkiina aad u laynaysaan oo ummado kale u imaanhayaan wadanka wadanka ummado kale inay yimaadaan maahan waxaa weeye dhallinyarada waxaan ku gubaabinhayaa inay isla hadasho inay iyadu isla hadasho isi soo dhaweyso isdareensiiso wadanka inay iyagu leeyihiin wadanku inuu iyaga u baahan yahay loo baahan yahay inay wax u bartaan inay wax u bartaan oo iyagu soo saaraan oo laga baryo wadankooda oo sancadooda la helo wadankiina ay yeeshaan sancadiina ay yeeshaan markaas ay sharaftooda iyo muuqaalkooda iyo haybadooda agaagaysaa maaliyadan hadde markaas ilaahay baaba siiyeyba meel walbay ka taal meel walbay ka taalla hebel baa meel wax kasoo bariyay hebel baa meel wax kasoo qaaday ma aha waxaan waxaa weeye taakulaynaya waa inaad aragtaan weeye maxaa ahayte barwaaqadiinii weeye haddii wadanku nabad noqdo warshadihiiba la samaynaya maxaa ahayte sonkortii bariiskii baastadii galeydii muxuu ahayte wax walbaa la samaynaya shidaalkii baad samaysanaysaan oo qubaraad u yeeranaysaan inaad barataanna waa loo baahan yahay weliba inaad barataan baa la rabaa ood wax ka garan kartaan waayo waxaadan aqoonin haddii awalba nalaga daboolo waxaa nalooga dabooli jiray waxay ahayd aqoon la-aan bay ahayd haddaanu aqoon lahayn nagaa dhihi lahayn nagaa naqaale ma la soo baxan baan dhihi lahayn
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.